caqabadda ugu weyn runtii oo garsoorka maanta haysata waxa weeye waa caqabadda qabyaaladeynta qof aad gacanta isku soo dhigto dembiile ah oo aad afar iyo labaatan saac gacanta gacanta dowladda loo ogol yahay inuu ku jiro ma jirto way adag tahay cadow badan baad ku yeelanaysaa saaxiibo badanaad ku weynaysaa amarkii aad qortay asagoon fulin ayaa meeshaa in lagu fashiliyo oo adiga toban jeer lagu yimaado intaanu qofkiiba gaarin ayay u badan tahay waa caqabad qabyaaladaysan oo runtii aanu garsoorku ka shaqayn karin haddii ayna abbaarin oo idna daacad ka noqonin oo sida ay tahay idna weji saasta tallaabo u qaadaba markiiba waxaa la leeyahay maxamed xasan xeraali maxaa xasan yaa yaqaana waa nin reer hebel reer hebel saas saaxiibi markiiba intii uu yaqaanay baa soo aadaysa weli ma la fulinin actionkaas kayska yaa haya garsoore xaashi garsoore xaashi reerkiisa iyo kulli iyo saaxiibadiisa iyo meel walba laga soo ma ku hayn kartid gacanta aan la kulanay dembiye aan baarnay oo gacanta ku hayno la leeyahay war dad ninkaana dembiilo waay maxaa ka rabtaan oo dee maxaa isaga keliya loo taarget garaynayaa ma dadkoo dhan aa wada dembiilaya reer hebel baa loo dan leeyahay kanay gacanta iyadu maanta gaartay kan kalena beri way gaari doontaa kanaa hadda dembi ku haynaa kan kalena beri baa lagu qaban doonaa maya reer hebel baad u dan leedahay waa reer hebel baad u dan leedahay caqabadda waddanka ugu weyn oo idinka hor imaanaysa waaye inaad jiirtaan ood ka indha adeegtaan oo aad iska dhicisaan ayaa loo baahan yahay laaluushka waa caqabad kaloo idinka hor imaanaysa corruption